mucaawinadan oo ay dowladda ethoobiya ugu deeqday dadka taladweyne ee waxyeelladu ay ka soo gaartay daadadkii ku dhuftay horraantii bishii julaay ayaa waxay gaaraysaa in ka badan ilaa saddex kun iyo lix boqol oo tan oo isugu jirta cunto iyo dawo sida uu sheegay safiir ku-xigeenka ethoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar oo mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsan ku wareejiyey sida la wada ogsoon yahay waxaa ka dhacay gobolkan gaar ahaan magaalada beledweyne fatahaad aada u xun dowladda federaalka etoobiya waxyaalaha ugu deeqday yacni fatahaadii halka ka dhacday burka laba kun shan boqol labaatan lor bustooyinka toban kun makarooniga toddoba boqol lixdan shan karton baastada kun saddex saddex karton saliidda saddex boqol labaatan iyo afar caag marakaneecada afartan kun teendhooyinka boqol xabo c s b waxa la yidhaaho kun boqol dawooyinka oo kala nooc xanubaabiyaha antibiotiga afartan karton caanaha bowderka ah toddoba kun caaga la yidhaha plastic shiidka shan boqol biscuitka ilaa afartan waxaa lama iloowaan ay tahay mar all markay bulshada reer hiiraan gaar ahaan beledweyne u baahnaayeen yani daadku magaalada uu ku wadfo yacni macaawino nooca ina soo gaadha annaga naftaan waxay noo tahay wax weyn noo tahay waxa la yidhaha mataqaantaa high moral ground ayaana siinaysaa duqa degmada beledweyne cumar aadan ibraahim ayaa ka mahad celiyey kaalmada dowladda ethoobiya waxaana uu sheegay in ilaa toddoba kun oo qoys loo qaybin doono marka aad iyo aad waxaa ugu muhiimsan dadkii oo mataqaanaa barakacay dadkii oo mataqaanaa dhibaato badan iyo waktigii oo loo baahnay ay soo gaartay raashinkaas iyo mucaawanadaas kala duwan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dowladda etoobiya mucaawanada ay noo keentay wax weyn ayay ka bedelaysaa mataqaanaa noloshooda waayo waxay kusoo hami waxay yeelan karaan mataqaanaa inay wax kale ay sii samaystaan dadkaas ay kusii mataqaanaa kumeel gaar ahaan waxayna usii cunaan toddoba kun oo qows ah mataqaanaa ugu talagalna inaan uqaybino safiir ku-xigeenka ethoobiya jamaaludiin mustafa ayaa intaa raaciyey in dowladda ethoobiya soomaaliya amniga oo keliya aysan ka taageerin xiriir iskaashi oo dhinaca horumarkana uu jiro iyadoo waxyaalo badan ay soomaalida nagu xaman jireen hadda kahor oo ahayd amniga bes ayaad ka qayb qaadataan waxaa jirtay sanadkaan soo dhaafin in saddex boqol iyo konton arday oo waxbarasho aan siinay heshiisyo ilaa laba iyo toban heshiis aan la galna dowladda federaalka ee soomaaliyeed iyada oo weli ay abaaro ka jiraan etoobiya oo shan milyan ka badan ee abaar ku sugnayd waxaan garwaaqsanay in aan la qaybsanno xanuunka walaalheen ee reer hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaan ognahay in dhiigooda iyo xanuunkooda iyo dhiigga iyo xanuunka anugu yahay in aan waxba aanan ka hagaran ayay ahayd yacni dadka ruux marka kuu baahan yahay markaas marka saaxiibtinimada walaaltinimada dhabta ay tahay dariska baan nahay walaalaan nahay waxyaala badan ana dhexey gobolka hiiraan waa noga duway gobolada kale mar walba dowladda etoobiya shacabka etoobiya dalka etoobiya waa idin garab istaagay mar walba mar haddaad xanuunsantihiin iyo haddaad farxsantihin labada waxaa jirtay kaalmooyin badan oo dadka reer beledweyne loo yaboohay xilligii fatahaadda laakiin ma dhicin in dadkii ku waxyeeloobay fatahaadda ay u helaan mucaawinada sidii loogu talagalay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne